barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efrimada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa maalin arbacaha waana siddeed iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaan idin heynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah nolosha dhallinyarada baadiyaha ee magaalooyinka u soo guuray iyo duruufaha ku xidhan
maaragtay beerteedanu saddex hegtar bay ahayd haddii kaloo laysku celceliyona maaragtay toban qoodi meelahaasay gaadhaysay kaasoo ay ku taallay liin macaan baa ku taallay liindhanaan baa ku taallay bandariin baa ku taallay liin laba boqol iyo konton geed ka badan oo maaragtay hir gashay oo dee waxay ahayd dhaqaalaheega iyo midhaheegaba lagu tiirsanaabay ka mid ahay sidoo kale waxaad maqli doontaan dab koolcaya kaymo ku yaalla dalka swiden iyo kooxaha dabka la dagaalama oo la tacaalaya sidii ay u damin lahaayeen
waxaa kaloo aan barnaamij ka markaynu idiin haynaa heesihii badankiyo jidhkaygiyo boga iyo wadnaha bide beerkay adaaddegay beerkay adaadegay adaadegay waa codka fanaanada ekanaan jaamac dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad ka bogan doontaan dabcan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalayta waxa uu beddelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushiya valadimir putin madaxweyne trump ayaa sheegay in uu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushka uu faraha la galay doorashadii maraykanka ee labada kun lix iyo tobankii isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushku aanu wax kaalino ku lahayn faragelinta doorashadii madaxtinimo ee maraykanka
guddida xeerbeegtida ah ee heer federaali ah ee waddankan maraykanka ayaa dembi ku heshay haweenay u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynaya inay dal shisheeye u shaqaynaysa iyada oo maraykanka gudihiisa ku sugan haweenaydan ayaa lagu eedeeyay inay faraha kula jirta howlo la xidhiidha faragelinta hanaanka doorashada ee maraykanka gaar ahaan doorashadii madaxtinimada ee laba kun iyo lix iyo tobankii uu ku guulaystay madaxweyne donald trump haweenaydan ayaa haddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee waddanka maraykanka duhur wacaano wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinma halkaad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya stuudiyaha v o a ee magaalada washington haatanna boorama muddooyinkii u dambeeyey dhalinyaro badan oo ku dhaqana dhulka baadiyaha ah ayaa u soo hayaamay magaalooyinka iyagoo ka raadinaya nolol kadib markii ay xooluhu ka dhammaadeen amaba ay saamayn ku yeesheen abaaro kala duwan oo deegaanadoodaasi haleelay amaba ka dhacay yuunise sheekh xuseen axmed oo waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi ka soo guuray miyiga kadib markii noloshii baadiyaha ay saamayn ku yeeshaan duufaanadii ka dhacay gobolka awdal yuunisoo u warramay wariyaha v o ed ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa sheegay in dhammaan dalagii ay beeri jireen ay ka baaba'een haatanna duruuftu ay ku kaliftay inuu u soo guuro magaalada
waxaan ka mid ahaa beeralayda ruqi ee deggan degmada baki sidaa daraaddeed waxaa nagu dhacay duufaantii sagal loo bixiyey sagaaliyo tobankii bishii meey labada kun iyo siddeed iyo tobankii kaasoo beeralaydii aannu ahayn dhulka ay waxna ay tirtay waxna dhaawac badan ay u geysatay sidaa daraaddeed maaragta kelida un may ahayna qoysas fara badan ayaa dhibaatadaasi soo gaadhay oo barakicisay waxaana ka mid ahaa beeralay dhan oo maaragtay dadkii beeraha ugu soo horreeyey dhulka barayba inta badan ee wakhtigii dhowr iyo lixdankii bilaabay baanu ka mid ahayn awogaya ayaa beerta qabtay taasoo beeralayda dadka dadkii u baray ka mid ahaa haddana maanta beerihii ilaahay mahadii dad kuma dhiman laakiin wax alla wixii dalaga ahaa uu iska tegey wax alla wixii duuye wixii lagu tiirsanaana dee wax daadku qaaday iyo carradii iyo dalagii iyo qalabkii iyo beerihii intuba hoos bay u dhaceen sidaa daraaddeed alxamdulilah dadkii wuu nooga baxay laakiin beeruhu waxa weeyaan hadday geedweyn lahaayeen hadday bartiikh lahaayeen hadday xabxab lahaayeen hadday geedgaab lahaayeen hadday kaashkobar waxaan la yidhaha aan ku- ka beeri jirnay intuba maaragtay way way way ku daayeen waxaase ka sii darantaasi dhibaato male carradiibaa ayaaba meesha ka tegtayba geedweyntiina way tegtay carradiina way ka tegtay alxamdulilah maadaama maantaan ka noo- een dadkii nool yahay een dadka madaxiisu dee booramaabuu maanta joogaayo dee duruufbaaba ku kalifaysaba inuu magaalooyinka tago yunis ad waxaad ka mid ahayd dadka beeraha meesha ku lahaa maadaama aad ka mid ahayd beeralaydaasi deganayd degmada baki gaar ahaan deegaanka ruqi ee beertaadu imse qoodi ayay ahayd geedweynta kaaga baxayeyna noocay ahayd waa si fiican waxay ahayd een, maaragtay beerteedanu saddex higtar bay ahayd haddii kaloo laysku celceliyana maaragtay toban qoodi meelahaasay gaadhaysay kaasoo ay ku taallay liin macaan baa ku taallay liin dhanaan baa ku taallay een, bandariin baa ku taallay liin laba boqol iyo konton geed ka badan oo maaragtay hir gashay oo dee een, waxay ahayd dhaqaalaheega iyo midhaheegaba lagu tiirsanaabay ka mid ahayd sidaa daraaddeed waxay dee maanta se alxamdulilah hadday ceel lahayd iyo haddii kale oo ay calaf lahaydba dhulka tegey bay ka mid tahay marka labadaa boqol ee geedweynta liinta u badnaa ee kugu yaalay beertaada hadda wax kaaga hadhay ma jiraan may wax ka hadhay ma jiro dhul badan oo waxaa jira oo manaho markii hore annaan itaal u hayn annaan waxna ka beerin aan maantana itaalan ku tegna aan laannahay baa jira laakiin halkii ay wax ka beernaayeen maanta waxba kama yaalaan aniga iyo jaarkaygii iyo bahdii aannu isku wada mid ahayn aannu isku xubinta ahayn shan iyo labaatan qoys in ka badan oo isku guluubdhana kastoo dhaawac badani gaadhay oo beero badani ay iska tegeen oo qoysas badan ay maaragtay badhna ay waxyeello badani gaadhay badhna ay wax u hadheen haddana annagu kuwa ay aad ugu sii joogsatay baan ka mid ahay waxaad tilmaantay in beertaadii dhammaanteed baa ay baabaaday oo meel dambe ood wax ka beerataa aanay ka hadhin beertaadii maadaama beertaadii saa u baabaaday haddana aad boorama ku sugan tahay maxaad boorama ka qabataa intii ka dambaysay duufaankaasi baabi'isay beertaada waa si fiican horta kolley een, duufaantii sagal maaragtay maadaama ayna soo martay oo dhibaatooyinkaasi ay geysatay boorame de waxa weeyaan dadku ehliyad iyo waxunbaa layskugu tiirtiirsan yahay waxyaga camal iyo wax shaqoon hayaana ma jirto inta badanna waxaan rajaynaynaa bal sidaan halkii uun haddana dee uga gabaara gurdayn lahayn oon ugu noqon lahayn aan wax u qabsan lahayn annagana in dee waxna gacan qabtaana waa wax dhici kara oo dee maaragtay kuwa dhow iyo kuwa dheerba ha noqoto kulley rajada waan qabnaa Aa, kol haddii dadkii ka hadhayna waxaan leenahay alxamdulilah bal ilaahay mahadii waa lagu noqon doonaa un baan is leenahay meelihii kale in hortii hore inaad gaadhi lahayn un baan ku haminaynaa inaan ku- inaan ma- wax ka qabanno marka dadka beeralayda ahaa ee beerihii ka baaba'een guud ahaan degmadaasi baki adiga maahe ma dad kale oo usoo barakacay dhanka magaalooyinka ayaa jiray sida magaalada boorama oo kale way yar yihiin horta runtii dadba way jiraan oo maaragtay qoysas badan oo een, dad maaragtay magaalooyinka soo gaadhay way jiraan laakiin haddana dee maaragtay waa faraku-tiris ma badna weli dadku wuxuu sii cunaa raashinadii la siiyey meeshiina wuu sii joogaa dee wuxuu ulanayaana way yar yihiin dadku badi waxaad moodaa inaanu weli dee halkiiba ka quusane aw een, maaragtay rajadii allana maqan halkiina waa la sii joogaa waa fiican yihiin dadkaa beeralayda ee beerahoogii baaba'een ee madaxoogii u horreeyeyna aad adigu ka mid tahay ee soo gelaya magaalooyinka sidee dib beerahoogii wax looga qaban karaa baad is leedahay haddii alxamdulilah la isla helo een, nidaamka dawliga iyo hay-adaha iyo cid kasta oo maaragtay taakulo ka geysan kartaa hadday dadkaasi ay maaragtay wax u qabato waa la heli karaa dadka meel lagu em, wax looga qabto oo dalag loogu abuuro oo beero waxaa jira hadhan oo la gaari karayo oo maaragtay dee dhulkan tegey maahayna dhul kalena waa la heli karaa markaa dadku eega dhaqaalihii iyo agabkii iyo dha- wixii uu hayey baa ka tegey oo waxbuuna qabsan karin laakiin haddii wax lala qabto waa la heli karaya
kaasi wuxuu ahaa yunis sheekh xuseen axmed oo ka mida beeralayda gobolka awdal ee ay baabi'isay duufaantaasi sagar beerahoodii wuxuuna ka mid yahay dadka ku soo barakacay magaalada boorama kadib markii ay baaba'een beerahoogii ay qodan jireen ee ay ka qodan jireen deegaanadaasi baki sidoo kale waxaa jira dad xoolo dhaqato ahaa oo xoolahoogii ay ka baabi'isay duufaanta sagar oo iyaga laftoodu ku soo barakacaya dhanka magaalooyinka
waagaag dhegaystayaal aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga haashim sheekh cumar good oo waraysigaasi magaalada boorama kula yeeshay yunis sheekh xuseen axmed oo ka mida dhallinyarada dhulka baadiyaha beeraleyda ku ahaa ee ay saameeyeen duufaanadii ka dhacay bishii may deegaanadaasi islamarkaana ka waraysanaya xaaladooda iyo weliba magaalada kadib markii ay u soo wareegeen nolosha ay ku sugan yihiin
dhaqaalaha debdemiska ee dalka sweden ayaa tan iyo markii uu bilowday eh, xilliga kuleylaha la tacaalayaa dab xoogan oo ka socda meelo kala duwan oo dalkaasiya gobollada ugu daran ayaa la sheegay inay yihiin yefleborg yuntland iyo gobol kale ee la yidhaahdo dalarna saraakiisha caafimaadka ayaa waxay sheegeen in ay daawooyin dad dhowra oo ay qaniineen masas halisa kuwaasi oo ka soo baxay meelaha dabku uu ka socdo haddaba faahfaahinta dabkaasi ayaa wariyeyna nuur xasan nuur bukhaari waxa uu ka waristay cabdulaahi hilowle sahal yare oo ah suxufi degan dalkaasi sweden inta badan eh, xilliga samarka marka la gaaro xilligan oo kale waxaa eh, wadamada ah inta badan eh, yurub iyo america iyo meelo kaleba ka bilowda eh, dab inta badan ka yimaada kulaylka saa'idka ah iyo cimilada isbedelka ee ka dhaca dunida marka bishii maay ayuu bilowday eh, runtii dabkani eh, dalka sweden ka bilowday meelo kamid ah gaar ahaan bariga iyo bartamaha wadankan marka xilliga samarka ayuu inta badan eh, la arkaa dabkani oo inta badan waxaa gubta meelaha duurka ah ee Xagaaga- cawska uu ka baxo xilliga xagaaga ayaad kala jeedaa waa gartay marka Aad.
ee, ma- ma- aada iyo aad ee, ilaa iyo iminka ma la ogyahay sababaha uu dabka ee, uu u bilowday iyo cidda dhalisay iyo in uu iskii u bilowday ee, ilaa iminka maxaan ka ognahay arrimahaas qeybaha kala duwan ee ee saadaasha iyo iyo iyo dadka inta badan baaritaanku ku sameeya arrimahaasi waxa ay leeyihiin isbeddelka cimilada ayaa sabab u ah sida ay ee, qeybaha saadaasha hawadu sheegaan inta badan waxaana ee, marka xilliba xilliga uu ka kulayl badan yahay ayaa dabkani inta badan la arkaa iyo waxaa kaloo saameyn ku yeesha bu- bay leeyihiin dadka arrimaha ay dadku sameeyaan sida ee, sida la og yahay xilliga samarka ama xagaaga waxa ay dadku tagaan meelaha iskuganka loo yaqaano ee ee duurka ah halkaas oo ay wax ku karsadaan marka taas sababay u tahay iyo sigaarka arrimahaas baa loo sa- sa- saadaalin karaya amaba loo loo sababeyn karaa
waa garta marka ilaa iyo iminka sidee u saameeyey dadka iyo dunyadaba ee, dabkan ka socda kaymaha sweden
Ee, runtii nuurow waxa uu u saameeyey ee, inta badan meelaha uu dabku ka kacay inta badan ee, dadkii ku noolaa qaarkood waa laga waa laga daadgurayey halka kuwo kalena ee, la siiyey awaamiir ama talooyin la xiriira sida ay uga badbaadi karaan dabkaasi Ee, hadda ilaa hadda lama soo sheegin dad wax ku noqday ama dunyo wax ku noqotay laakiin inta badan cabsi ayaa aada loo dareemay markii dabkaasi uu ka kacay meelaha inta badan u badan bariga iyo bartamaha waddanka sweden waa gartay ee, xayawaanaadka ayuu saameeyey ayaa la yidhi ee, sida aan ka aqriyey wargeysada qaar ee, masas badan ayay dadku ka cabanayaan ee, arrimahaas iyana maxaa ka jira
Ee, warbaahinta dalkan sweden qaarkood sida aanu kasoo xiganay waxa ay sheegayaan in eh, in ku dhow laba boqol oo kiis oo la xiriira eh, masas qaniinay ama dad masas ay qaniineen in ay soo gaartay cisbitaalka weyn ee magaalada stockholm ee caasimada wadankan sweden waxaana dhakhaatiirta qaarkood ay sheegayaan in masaskaasi ay ahaayeen kuwa sun wata oo dadkii ay qaniineen ay suntaasi saameyn ku yeelatay inkastoo aan la sheegin cid eh, ku geeriyootay ama qof u geeriyooday soomaalida siduu u saameeyey maadaama sweden ay ka mid tahay ee, meelaha ay soomaalida ay degan yihiin een, qaaradda yurub Ee, runtii soomaalida waxay ka mid yihiin dadka halkan ku nool marka ee, saameyn uu ku yeeshay inkastoo ee, meelaha qaarkood ee, soomaalida ay ku badan yihiin dabku intuus inuusan ku badnayn ayaa la sheegay ama uusan ka dhicinba marka meesha loo yaqaano usdal ayaa la sheegay inay ka mid tahay meelaha soomaalida qaarkood ay ay- ay ka hadleen oo ay markaasi sheegeen in saameyn uu ku yeeshay laakiin iyagu ay ka badbaadeen oo guryahoodii ay ku jireen markii dabku ka ayay waxaana ay sheegeen in digniino la siiyey iyo eh, talooyin la siiyey ay qaateen
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi hilowle sahalyar oo ah suxufi ku nool dalkaasi sweden waxaana uu u waramayey waryaheena v o a nuur xasan nuur bukhaari waa hagaaga dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada ama aan soo qabanna mid ka mid a heesaha ay ku luuqaysa fanaanada ekraan jaamac ismaaciil iyo weliba heesteedii bogga iyo wadnaha
sida tahay bidhaatiyo inaya hawbadiyo webi bidhantaada aragtida naftu ku balwaysa sida tahay bidhaatiyo inaya hawbadiyo webi bidhantaada dantaada aragtida nafta ku balwaysa badankiiyo jirkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay badankiiyo jirkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay bal caddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaa barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay sida tahay dhulbaadiyo dhinayahow bustaanada deecawda beeraha dardallay babiraya sida tahay dhulbaadiyo dhinayahow bustaanada deecawda beeraha dardallay babiraya boodheer sidiisii awrarta bilicda leh baaldahaba ugu qoray ugu qoray ugu qoray aan igu qoray ugu qoray boodheer sidiisii awrarta bilicda leh baaldahaba ugu qoray ugu qoray ugu qoray aan igu qoray ugu qoray balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaa barbartiyo dheer lulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay waxaa eradaasi ay ka mid ahaayeen heestii ay ku luqeynaysay fanaanada ikraan jaamac halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha axmed sheekh waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa soo xaraysay dakhligii ugu badnaa abid oo gaaraya milyan oo yuuro xilli ciyaareedkii dhammaaday ee sida kooxdu ay ku dhawaaqday naadiga ka dhisan horyaalka dalka sbain ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in ay hayso waddadii ay ku soo xareyn lahayd hal bilyan oo yuuro oo dakhli ah ka hor sannadka naadiga barcelona ayaa waxa ay heshay lacag gaaraysa milyan oo yuuro markii ciyaaryahan neymar ay sannaddii ka iibisay naadiga baris san germain ee dalka faransiiska wixii markaa ka dambeeyena kooxdan ayaa qudhiidu waxa ay laba mar jibisay rikoorkii soo iibsashada ciyaartooyda iyada oo milyan oo baamka dalka ingiriiska ah ku soo iibsatay osmaane dembele oo ka tirsanaa naadiga brushi dortmond halkii ciyaaryahan filip cotinio ay naadiga liverpool kaga soo gadatay milyan oo baund si kastaba lacagta badan ee kooxda barcelona ee daqli ahaanta u soo xaraysay ayaa badankeed noqotay mid ka sii baxda kooxda waxaana ay samaysay faa'iidadan keliya milyan oo yuuro kooxda barcelona ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa ay ku guulaysatay koobka laliiga ee dalka sbain iyo sidoo kale koobka dalre isla dalkaasi hase yeeshee waxaa lagu reebay koobka horyaalada qaaradda yurub markii ay ka adkaatay naadiga rooma ee dalka talyaaniga dhinaca kalena wararka ka imaanaya dalka talyaaniga ayaa waxa ay sheegayaan in naadiga liverpool ay yabooh lacageed oo aad u badan u samaysay kooxda rooma iyadoo ka doonaysa goolayaha kooxdaasi alison beker wararka ayaa waxay sheegayaan in labada kooxood ilaa iyo hadda aanay isku raacin wax lacag ah wararka talyaaniga ka imaanaya waxay sheegayaan in naadiga liverpool ay soo bandhigtay toddobaatan milyan oo yuuro oo ay ku doonayso goolhayahan u dhashay dalka baraaziil hase yeeshee kooxda rooma ayaa waxa ay doonaysaa lacag ku dhow toddobaatan iyo shan milyan oo yuuro si heshiiska loo soo gabagabeeyo wadahadallada labada kooxood ayaa weli socda waxaana la rajaynayaa in heshiis ay gaaraan maadaama lacagta u dhexaysa farqi ahaan ay tahay mid aan sidaasi u sii badnayn naadiga liverpool ayaa looga adkaaday fainalkii koobka horyaalada qaaradda yurub markii kooxda real madrid ay kaga badisay saddex iyo hal laba ka mid a guulashaasina waxa ay ku yimaadeen qaladaad uu sameeyey goolhayaha kooxda liverpool waxaana naadiga iminka ka go'an in ay booskaasi iska xoogiso ciyaaryahan alison beker ayaa ka mid a goolhayaasha ugu wanaagsan dunida xubintii cayaarahana waa nabeenkaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa axmed cali sheekh oo soo jeedinayay sboortiga haatanna qodobadii warka ugu dorkarona ayaan ka codsanayaa intuu wakhtiga noo saamaxo in uu bal hal ama lab naga xasuusiyo shirwac
mahadsanid ibraahim madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa salaasadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin madaxweyne trump ayaa sheegay in uu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushku uu faraha la galay doorashadii maraykanka ee sannadii laba kun iyo lix iyo tobankii isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushku uuna wax kaalin ah ku lahayn faragelintii doorashada madaxtinimada ee maraykanka dhinaca kalena guddida xeerbeegti ah oo heer federaal ah ayaa dembi ku heshay haweenay u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynaya inay dal shisheeye u shaqaynaysa iyada oo ku sugan maraykanka haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay faraha kula jirtay howlo la xidhiidha faragelinta hannaanka doorashada ee maraykanka gaar ahaana doorashadii madaxtinimada ee sannadii laba kun iyo lix iyo tobankii ku guulaystay madaxweyne donald trump haweenaydan ayaa xaddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee waddanka maraykanka mahadsanid shirwac haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heestaal kudhiggeedu yahay toosan waxaa ku luqeynaya xabad muuse
hagaaga muhaqa waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanka xabad muuse iyo weliba heestiisii toosan heestaasaana dhegaystayaal gebagaba u ahayd idaacadda iyada doorurume barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intaynu isugu iman doonna idaacadda xigta afarta galabnimo waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo